ahlan wasahlan marxaban bikum salaamullaahi calaykum waraxmatu tacala wabarakaatu dhegeystayaal kulanti waxaana wanaagsan idaacadda star f m cunto gobolka waqooyibara dhegeysanaysaan soo xuraasa dhammaantiin dhegeystayaal meel walbaa joogtaan is walba ina dhegeysanaysaan kusoo dhawaada xubinta wargeysada oo alaba subax waliba halkan si toos aad uga dhegeysataan ahaana aadna oad ugala socotaan dhegeystayaal star f m waa wargeyska daily nation saaxiibaal wargeyska saaka bogiisa afraad iyo bogiisa shanaad wargeyska daily nation qeybaha dambe dhegeystayaashan u siin doona fursad balse kusoo kaakicin ku abirisa maqalka idaacadda dhegeystayaal hadduu eebbaha idmo dhegeystayaal laakiin markan wargeyska waxa uu qoraya saaka bal cidda uu markaasi madaxweynaha dalka william ruto ku dabadayanayo waacid waa su-aala saaka labada wargeys eeba ka wada siman yihiin ay kana qorayaan iyadoo dadka qubarayaasha dhanka qubarada dhanka dhaqaalaha kuwa ku taqasay ay saaka halkan ka daraasinayaan kana hadlayaan dhegeystayaal money going into debt dabcan lacagta hadda waxay aadeysaa qeybta dhegeystayaal deenbixinta ama waa dabcan qeybta deynta oo service oo hadda markaasi dabcan cajiib ku noqonayso xukuumadda ruuto waa sida markaas hadda ay qorayaan ama uu qorayo wargeyska ama labada wargeys ay saaka ka sugan yihiin dhegeysa county spending lacagta markaas hadda wadanka isticmaalayo iyo weliba cidda kasoo shaqaysay iyo weliba sida hadda uu markaasi madaxweynaha dalka uu leeyahay waxaan ahay ardayga waa ardaygii ugu wanaagsanaa ah ayuu leeyahay ayaan ahay ee madaxweyne mwai kibaki madaxweyne moy kibaki maxay tahay saaka laga hadlayo ee arrimaha ee ku aadan dhegeystayaal dhaqaalaha iyo sida uu ku maareynaya iyo sida uu ku waday dhegeystayaal moy kibaki maxay hadda ay markaas iska shabahayaan maxay tahay waxaa markaas ku kala dheer yihiin iyo sidoo kale sida uu iskugu dhajinayo madaxweynaha in ay qeyb markaasi ka waday qeyb markaas uu ka yahay sida uu markaas wadanka ku waday ama uu ku dira dabcan sida uu wadanka ku maamulayay moy kibaki madaxweyne ayaa hadda muxuu markaas cuskanayaa markaas uu leeyahay inay markaas wax badan uu qaban doono kana bedeli doono howlaha waa hadda hanaanka ay xukuumadda wax ku wado sidoo kale ay ku socoto ayna markaasi ka dhaxashay madaxweynihii ay isaga ka horreeyay dhegeystayaal uhuru kenyatta waxa uu leeyahay dariiqadii ama waddadii waxaan doonayaa markaas inaan qaado moy kibaki maxay tahay moy kibaki waxaa markaas laga qaadana dhegeystayaal imisaa markaasi lacag ay markaasi xukuumadda waqtigaasi haysay imisaa sidoo kale dee uu kaga tegay wadanka deen ahaan markii la yidhaahdo markii la dhaho dhegeystayaal halka sidoo kale uhuru oo isagana markaas uu kaga tegey muxuu sidoo kale madaxweyne william ruto isagana uu kaga tegi doonaa dhegeystayaal ogsoonow weli wuxuu markaasi sii qaadanaya ama sii raasanaya amaah isagoo haddana markaasi inta badan lacagaha iyo qarashaadka xukuumadda inta badan daqli ahaan ee sanad maaliyad weliba usoo aruursana uu ugu qoonteeyey inuu markaas lagu bixin doono weliba canshuuraha wadanka hadda ee markaas lagu dallaacay ama sare lagu qaaday dhegeystayaal lagu bixin doono lacagta ee deymaha tirada badan ee wadanka lagu leeyahay dhegeystayaal waana sida ay ka go-aan tahay xukuumadda william ruto wargeyska bogiisa afraad shanaad ee saaka faahfaahin iyo macluumaadka qoraya dhegeystayaal increase free school cash waxaa hadda ay dalbanayaan oo markaas ay raadinayaan dhegeystayaal naad waa kenya national waxoogaa dabcan hogayaasha macalimiinta dhegeystayaal ee kenya national union of teachers waxay hadda markaasi ay raadinayaan in markaasi lacagta lagu koriyo qarashaadka iskuullada kashka ee cunug walba dhegeystayaal sida ay dalbanayaan ama ay kaga dalbanayaan xukuumadda dabcan waa dowladda dhegeystayaal iyo weliba wasaaradda waxbarashada waxaa hadda markaasi primariga junior secondary school hadda ay sida ay ku tilmaameen inay tahay lacagta markaasi loo qonday inay aada u yartahay markii programada waa programyada ee hadda markaasi dowladda ay wado dowladda waa programyada iskuulada ka socda waa iskuulada hoose dhexe iyo sidoo kale kan junior dhegeystayaal waxa ay leeyihiin waa hoos ayuu u huseeya marka loo fiiriyo hanaanka weliba qeybta markaas ay kula kulmayaan programyada iskuullada dhegeystayaal naa secretary general collin ayuu yaa markaasi sheegay in hadda loo baahan yahay in lacagta qarashaadka loogu daro loona kordheeyo dhegeystayaal si iskuullada ay markaasi waa madax waa maamulayaasha iskuullada ay dhibaatada hadda haysato ay markaasi uga nafisaan oyna ay ku dabiraan qarashaadka deymaha lacagta faraha badan ee lagu leeyahay sida ay dalbanayaan waxay hadda sheegeen in lacagaha markaas loogu talagalay maamulayaasha iskuullada ee primariga school iyo weliba kuwa g s s ama junior secondary school inay haddasan xamili karin sidoo kale ay ku sheegeen in hadda ay adkaanayso howl waliba oo hadda tilaabo la qaadayo ku aadan maamulka iyo maareynta ee iskuullada kuna sheegeen in qarashaadkii sixir bararka iyo howlo fara badan ay aada isbiirsadeen in ay loogu xakameyn karin waxaana hadda dowladda cadaadis ku saareysa nats oo ah kuwa markaasi ururka macalimiinta dhegeysanay nats waxay hadda cadaadis ku saareysa xukuumaddii sidoo kale wasaaradda waxbarashada sidai arrintaasi u dardargelin lahayd waxna oga qaban lahayd sidoo kale lagu dabari karo dhibaatada iyo culeysada si ay oga nafisaan ama culeysada saaran maamulayaasha iskuullada hoose dhexe ee primariga dhegeysanay junior secondary school sida wargeyska saaka bogiisa sideedaad uu qorayo wargeyska dairy nation waa hagaag dhegeystayaal waxaa halkan uu saaka wargeyska u qorayaa uuna ka hadlayaa dhegeystayaal waxaa hadda qeybta markaa loo fiiriya shidaalka hadda uu markaasi uu weli sare u yahay sababtu ay markaasi tahay hadda waxaa dabcan uu saaka wargeyska u qorayaa waxaa markaasi halkan isla fadhiya uu sawirkana lasoo qaaday madaxweyne william ruto iyo sidoo kale madaxweyne william ruto iyo sidoo waa ninka lagu magacaabo isagoo la fadhiya sheekh maxamed bin zayd al naxyaan oo ah markaasi hogaamiyaha united arab oo iskutanka wadanka imaaraadka carabta dhegeystayaal iyo isagoo markaasi ku sugan abudhabi oo halkaasi looga hadlayay ama ay ka arinsanayeen xaalada dhegeystayaal ee cimilada ee qaaca markaasi hawada lagu sii daayay waxaa loo yaqaano carbon dhegeystayaal waxaad hadda ay sheegayaan in the cost of fossil foil ee shidaalka dhegeystayaal iyo weliba travelka duulimaadyada ee hadda markaasi sare usii kaceen iyadoo dabcan sare usii badanayaan iyadoo canshuuro dabcan iminka la doonayo in dabcan lagu dabaqo ama sidoo kale la saaro canshuur dhegeystayaal qaaca markaasi hawada lagu sii daanaya waa soo jeedin oo markaas u soo jeedina william ruto una soo jeeday shirka markaasi golaha ee qaramada midoobey ee ku aadan dhegeystayaal kuna laguna qabanayay wadanka iskutaga imaaraadka carabta dhegeystayaal ee ku aadan isbedelka cimilada dhegeystayaal ee cop summit in dubai united arab waa dabcan united arab emirates waxaada markaasi sheegayaan in hadda soo jeedintaasi markaasi inay tahay mid markaasi ay wax kaga qaadan doonaan mise canshuuraha wax looga qaadi doono shirkadaha iyo sidoo kale waa shirkadaha waa dabcan waa shirkadaha iyo warshadaha dhegeystayaal ee markaasi soo saaro diyaaradaha iyo sidoo kale gaaska iyo weliba kuwa markaasi hawada markaas dulimaadyada kala duwan markaas ku sameeyo shirkadaha soo saaro ama warshadaha soo saaro waxyaalaha markaasi kala duwan oo ayagana qaaca ama qiiq ah markaasi hawada kusidaag taasoo inta badan quburooyinka dhanka hawada cimilada ay sheegayaan inay sabab u tahay oona markaasi loo cuskanayo in dhibaatada isbedelka cimilada kuleelada faraha badan roobkii daaho iyo sidoo kale xaalad fara badan dabcan ay sheegeen inay tahay inay sabab u tahay taasina soo jeedinay madaxweyne william ruto dhegeystayaal waxaana hadda markaasi sheegayaan in ay tahay keliya wax lagu badbaadin daro in hagaajiyo green house dhegeystayaal ama sida markaasi loo dabcan loo dhisi lahaa dhir markaasi si loo dhirta oo markaasi la abuuro la tallaalo meel weliba si ay wax badan loogu dabcan ay u qabto loona inay kaga difaacaan geedahaasi dhegeystayaal qaaca ahwada markaasi ku baxayo si ay saameyn culeys fara badan ugu keenin isbedelada hadda cimilada kusoo badanaysa dunida ayna kaga hadlayaan dhegeystayaal wargeyska ayaa saaka bogiisa lixaad iyo toddobaad markaasi qoraya wargeyska wargeyska daily nation dhegeystayaal star f m codka gobolka waqooyi bara dhegeysanaysaa saaxiib albal khadka telefoonka saaxiibada imarka n c o waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan subax wanaagsan dhammaantiin meel walbaa joogtaan is walba inoo dhegeysanaysa ku mahadsantiin socodka dhegeysiga xulashada star f m anigoo yuusuf bakad ayaan ila socodsiina xubinta wargeysada bal saaxiibada dhegeystayaasha si ay kusoo kaakicin ku abilisteen maqalka idaacadda waa sida deegaanka saakaad ku socontahay maxaa laga hadalhaya maxaa ka cusub siday kusoo kaakacdeen maxaad isla dhex maraysaan waa dhegeystayaasha fursadaha wada dhegeystayaal maqalka idaacadda deegaanka ku sugan tahay haddii cilad markaasi ka jirtay haddaysan ka jirin balqadka dhegeystaha uu jira noo sheegaya star f m subax wanaagsan soo dhawow wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu cabdulka ku sugan tahay halkay ku sugan tahay haye ka waran haye saaka jooga ka waran maasha allah fiicna alxamdulilah dhibaato male shukran aada buu mahadsan saaxiibkaasu mahadsan yahay golol ay ku sugan yahay xaafadiisilihi xigaha kale qadka telefoonka ee siinaya star f m subax wanaagsan soo dhowow وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته halkee ku sugan tahay waa tahay saaka qaylaya ku furan dhegeystahaasi oo aan ka xumahay dhegeystaha kale qadka telefoonka ee siinaya subax wanaagsan saaxiibada meel walbay joogaan si walba inoo dhegeysanaya star f m soo dhowow subax wanaagsan السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته garan waan ku salaamaya
جنة قال إن بدن بعدين أكون سلام يا سيدي وقرية mhm وأنا عن قارتك هو بريس الحمد لله بلاي كم يجين قبل قبل دقيقة الحمد لله الحمد هاي.
لله الذي أحيانا بعد ما ماتنا ولين سور إن إن wadadani way noo furmatay oo hadda maaragtay reer nairobi wixii ah way soo galeen basaskii oo dhan way isoo marayaan haye
alxamdulilah jawiga wuu iska degan yahay ayna mhm magaalada gaarisa adaa ogeed baaya tuulo noqotay markay bu- buundada ay ka go'day gadaasha dambe maaragtay xagga ma- maaragtay koona buunda haye
wallaahi oo se nooga daran taa maan arkin alxamdulilah hadda way way degan tahay jawigu wuu degan yahay haye mandheera waan salaamayaa wajeerna waan salaamayaa basalaam waan salaamayaa Bam- balambalana waan salaamayaa shukran xamuud daahir qani odayaashii maaragtay dhammaanna waan salaamayaa biidni illaahi tacaala waan iyana waan ku salaamayaa Aad baa Jawigana waa mahadsan tahay.
degan yahay waa aad iyo aad gaarisa ay jawigeeda u fiican jana gale shukran xigaha kale qadka telefoonka dhegeysaasi gaarso iga soo wacay xigaha ayaan siinayaa kale ee qadka telefoonka markaasi ku jira isagana subax wanaagsan iyo welib halkuu ku sugan yahay star f m soo dhow
السلام عليكم صدقت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حزب ابراهيم بمواني ka waran نبض بان قطع واه جوج وفعين يعني نبض بان قطع الشهوة مقل درين عاصمات ونبل عاصمات كسوة كيف يعني لا فانك دور من ده داير محمود دقنا من تعدي حمد كري هذا كمان كسلام shukran aad baad mahadsantahay waan kaa qaadan xigaha kale qadka telefoonkaan siinaya mar kale ee subax wanaagsan saaxiibada ee wayna dhegeysanaya soo dhow walaal subax wanaagsan star f m star f m soo dhow hallo star f m
هلو مساء الخير السلام عليكم وعليكم السلام walaal soo dhow
قد قوي عبد الجود هاي براي walaal aan ku salaamaya in badan
السلام انت ابا haye ka waran saaka xaafadda
هذا الحين كان اللي عرفت كان اسكفي عنه وحن وي بيا الان او ما لم قبي كراسن ان لا نهي او حل برد عيو ومدي قرش دعي او ما هي بيا تا شلنكي كي قبح على حتى لا يا
sax قبل انا دبك انا انا ما فيري وحن قو بار انه دبك انا ابو فيري ومبال لين على ما سي هينا احنا فيرينا مالي Mm,
وكاسو ابو انكو سلام وهناك سنه shukran aad baad umahadsan tahay baaba m buraale uu mahadsan yahay dhankaas iyo ee xaafadda guduud ee countiga gaarisa ee dhegeystaha xigaha qaladka telefoonka ayaan siinayaa mar kale goor warkeed boqol doontaan sideed subaxnimo istoon ka xumaa dhegeystahaasi ila wadaag ay igu soo wacaya waana raaligelinaya saaxiibkaasi bal xigaha kale saaxiibada saaka mandheera hadal kama hayo wajeer sidoo kale hadal kama hayo tuulooyinka sidoo kale hadal kama hayo een, magaalo xeebeedka mombasa isiolo sidoo kale hadal kama hayo star f m subax wanaagsan soo dhowow
الو الو waa ku salaamayaa
وان كان قاضي امام صباح ka waran saaka
الحمد لله ولا له بقول بقول وي ارماس الى او ترجع وكل صعبانه waa sax
waan fiicannahay walaal maxaan biyo webina waa naga laabteen wax yar iyo wax badan waxay qadimeen ba alxamdulilah wax ilaahay keenan weeye mhm
waan ka fiicannahay walaal maxaan alxamdulilah alxamdulilah ilaahun baan leenahay waa sax saasunbaa saaunbay danta ku jirtaa alxamdulilahdaasi unbay wax walba ku hagaagayaan kuna dhaqaaqayaan kuna soconayaan xigaha qale qadka ee telefoonka saaxiibka kale star f m soo dhowow الو waa ku salaamayaa
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته haye
وأنا عبد الله إدارة قرقامتي ijaara ka waran saaka الحمد لله على برواقة ويدا haye هذا برواقة ويدا وحكة درجة كان عموشي mm
الحمد لله جبت وحواق ومرينا يعني ثم فرفرة ومرينا haye وكذا الحمد لله وكل سلام علينا وكل سلام ذكرت المان يوتي إذا والله السلام shukran saaxib aad buu mahadsan yahay saaxiibkaas masalaan iga soo wacay uu ku mahadsan yahay saaxiibka kale ayaan mar kale siinayaa ama dhegeystaha kale qadka telefoonka ku jiro star f m soo wanaagsan waa ka xumay qadkuu ka baxay waa- waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan sideed subaxnimo gorow markii la gaaro oo laba daqiiqaad tahay warkii aama qudunto wacalaykum asalaam waraxmatullaahi barakaatu soo dhow hadhuwa xaaji axmed masalaani xaaji oo masalaani ka waran saaka masalaani si fiican ku waabirisiisane haye cadceeddii rambasaaq noo soo baxday mhm sababkan shilayto waa naga qaaday mhm alxamdulilah hadda binu aadam wuxuu sheego ma waynay laakiin aad baan u barwaaqo badan nahay alxamdulilah dhib ma jiro kaneeca wax ka badan male aad baa mahadsantay xaajiyow shukran mar kale dhankaasi maslaani ayuu hadalkaasina kasoo yeerayaa dhegeystayaal star f m xigaha kale qadka telefoonka ee siinayaa oo aan kusoo qatimayaa dhegeystayaal suwax wanaagsan saaxiibka star f m soo dhawow suwax wanaagsan
عليكم waa ku salaamaya wacalaykum salaam
محمد سلام كاسوي nimcoy maslaani ka waran saaka
الحمد لله haye
في عام على بري ما إن شاء الله aada iyo aad
برواقة روضة نوير خيرين Mm.
ما شاء الله الحمد لله إذا عدنا ما نحبق نقلها هينو maxaa dhace
شيق بابنا يقبطها إذا عطوان وكرة فاسمنا ma adiga keliya mise dadkao dhan
فبس قرام لنا وشيق بابا بابنا haye wakaas noocana iyadana raadiyaha u daran waxay leedahay sheekdeedan ugu badan ee waxa naga qaba leedahay waa sax waa la habeen doonaa waa la hagaajin doonaa saaxiib ahaa Eh, dabcan idaacadda starf meelaha ay markaas cilada maqladaadka ka jiraan waa la sixi doonaa qadka telefoonka ugu dambe starf waan ka xumahay dhegeystaasi Een, cafan ayaan ku leenahay in badan ستار فيم عدت قبل كوغي بري مقلس اهلا وسهلا ومرحبا بكم سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته ريستيال kulanti waxaanu wanaagsan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi ee dhageysanaysaan saaxib yaal dhegeystayaal ku mahadsanteena socodka dhageysiga xulashada star f m taariikhdu saaka wuxuu ku beegantaha afarta bisha laba iyo tobnaada disembar sanada labada kun saddex iyo labaatanka dhegeystayaal waa bishii ugu dambeysay sanadkan dhegeystayaal waa maalin isniin ah dhegeystayaal is- maalmaha isniinta sidoo kale arbacada iyo jimcuhu waxaan barnaamijka diiradda ku saarnaa xaaladaha guud ee waddanka ka taagan saadkan waxyaalo fara badan ayaan isdulsaagi doonaa ee kuwa u saabsan kuna aadan bal inta waxay u dhexaysay madaxweynihii madaxweyne mwai kibaki iyo madaxweyne uhuru kenyatta iyo sidoo kale madaxweynaha haddii xeelka hayo ee william ruuto maxay khubarada dhanka dhaqaalayahanada ay ka dhaheen mise ay ka yiraahdeen dhegeystayaal madaxweyne william ruuto iyo weliba halkudhigiisa ahaa in uu markaasi heerka wadanka maanka maanta u maraya dhegeystayaal in uu wax ka bedeli doono isagoo dariiqadii raaci doono ama qaadi doono dhegeystayaal madaxweyne moi kibaki madaxweynaha waa madaxweyne moi kibaki halkuu wadanka kaga tegay lacag intee dhan ayaa deyn ah lagu lahaa halkee sidoo kale dhaqaalaha uu u gaarsiisanaa bilow kerow iyo yiloba dhaqaaliyahano kale ayaa markaasi aada uga faalloodeen kaga hadleen xaaladda wadanka waqtigan uu ku sugan yahay iyo sidoo kale madaxweynaha inuu markaasi wadadaasi uusan hayn aynasan isku dhoweyn madaxweyne moi kibaki iyo sidoo kale william ruto ruto halkee markaasi hadda ay gaarsiisan tahay heeg- oo hiigsigiisa wax ka bedelka wax ka qabashada wadanka sanad iyo weliba bilooyin ay markaasi u raacsan tahay tan iyo markii xilka loo doortay labada kun iyo laba iyo labaatankii bishii dhegeysa sideedaad ee doorashadii guud ee wadanka ka dhacday barnaamijka ayaa arrimahaasi ku gorfeyn doonaa kaga haddoona hadduu eebaha idmo dhegeystayaal haddii aad ku sugantahay nairobina waxaygeedan waxay inaga dhegeysanaysaan hal ibir shan dhibic sagaal mombasi ah, mombasa xeebta hadaad ku sugantahay waa hal ibir saddex dhibic shan haddii aad gaarisay dhadhaab xeryaha qaxootiyada dhadhaab iyo sidoo kale faafi iyo tanaariba masraani aad ku sugantahay waxay naga dhegeysanaysaan sagaashan toddoba dhibic hal wajeer iyo habasweyne waa sagaashan toddoba dhibic saddex haddii aad mandheera baradaxa suufta baniisa raamu lafi aad ku sugantahay waa sagaashan toddoba dhibic shan haddii aad muqdisho iyo idaacaduhu bahwadaagtu nahayna si toos waxay nooga dhegeysan karaysaan sagaashan toddoba dhibic cibir isyelo balambala iyo meeru iyo madogaashina waa hal ibir laba dhibic saddex halka marsaabit nimooyaali xuduuda ethoobiana siddeetan toddoba dhibic toddoba ay tahay dhegeystayaal halka sidoo kalena saaxiibada live-ka ee maqabka markaas ay naga dhegeysan karaan mise ay nagala socon karaan dhegeystayaal waana w w w star f m c o k e applicationka aapka ayaa soo dejisan kartaa dhegeystayaal halkaas aad kala socon kartaa oo aad ka dhegeysan karaysaa adigoo soo dejisan karta applicationka appka star f m keliya wuxuu kaaga baahan yahay qad oo aad markaasi si dhow adagoo la socon karta barnaamijyada live-ka iyo wararka live-ka dhegeystayaal halka sidoo kale warbixinada kala duwan ee halkaas la soo dhigay kuu suurtagelinayso kuuna fududaynayso inaad si toosa dunida oo la socoto dhegeystayaal waa hagaag waa sidaan kuu sheegaya dhegeystaale ee barnaamijka saaka wuxuu markaas diradda saarnaan doonaa kaga hadli doonaa ilaa inta laga gaaray tobanka barqinimo hadduu eebaha idmo xaaladda guud ee wadanka iyo heerka markaasi maanta uu marayo dhaqaaleyahanada ayaa markaasi faallooyin kala duwan kaga qoreen shalay oo markaasi kaga hadleen xaaladda wakhtigan heerka uu marayo yurib halkudhigi uu markaasi ahaa madaxweyne william ruto haddaba halkee ay markaasi iska soo galayaan waxa uu sheegay madaxweyne william ruto inuu markaasi ardaygii ugu wanaagsan uu hadda noqonayo ama uu noqday dhegeystayaal kadib markii waxyaalo fara badan mise casharo fara badan uu ka qaatay madaxweyne mwai kibaki bal marka hore madaxweyne moi kibaki xaalada siyaasadeed iyo heerka markaasi dabaqa wanaagsan uu ka gaaray ayaa markale isul istaagi doonaa kadibna waxaan usoo laaban doonaa bal qubarooyinka dhanka dhaqaaleyahanada waxyaalaha markaasi ay ka yiraahdeen mise ay ka qoreen ku aadan heerka dhaqaale ee wadanka wakhtigaas uu marayay waxyaalaha markaas isbedelka iyo furfurnaanshuhu wakhtigaas uu keenay ayaa hadda markaas lagu dabaqaya mise uu doonaya inuu ku dabaqo inuu sidoo kale la simo asaga ama iskula simo madaxweyne moi kibaki waa kay madaxweynahaasi waa madaxweyne william ruto madaxweyne william ruto waxa uu markaasi horaan u sheegay sidoo kale waxaa la daba socdaa hadalkiisa ahaa inuu markaasi heer wanaagsan wadanka dhaqaalihiisa wuxuu kaga qaban karo waxa uu sheegay in heer wanaagsan uu dhaqaalaha wadanka kaga bedeli doo waxa uu sheegay madaxweynaha inuu wax badan sixi doono oo qaladaad ah fara badan wadanka markaasi hadda uu wajahayo oona markaasi qaladaad laga galay sida madaxdii hore sida uu asaga uu tilmaamay madaxweyne william ruto william ruto waxauu hadda u raadin doonaa sidoo kale uu doonayaa in uu markaasi wadadeeda uu qaado madaxweyne moi kibaki madaxweyne moi kibaki waxayaalihii markaas uu asagana takhasus dheeraad oo ku yeeshay ayaa hadda markaas lasdhigi doonaa ama lasbarbardhigi doonaa horta madaxweyne moi kibaki muxuu soo bartay maxay ahayd dabcan shaqadiisa marka hore iyo sidoo kale waxaa markaasi takhasuska xoogan uu markaasi ku lahaa dhankaasina ma uu kaaga wanaagsana isagoo markaas uusan soo barin dhanka dhaqaalaha madaxweyne ruto laakiin moi kibaki waxa uu soo bartay dhanka dhaqaalaha waxauna inta badan kusoo jiray waxloo dabcan sanadooyin fara badan waxauu sidoo kale kasoo noqday barayaa ama barayaal dabcan ama baraa ayuu soo noqday dhegeysta profesor ah oo wax markaasi baro jaamacadaha dhegeystayaal ee kala duwan ee dalka iyo sidoo kale kuwa wadanka uganda ee macareera university dhanka dhaqaalaha markaasuu ka dhigi jiray dhegeystayaal madaxweyne moi kibaki ayaa fursad u helay una yeeshay dhegeystayaal inuu markaasi xilka ku guuleysto dhegeystayaal kagana guuleysto ninkii markaasi kelitaliska ahaa waqtigi dheeraa waqtigii foogaa dabcan waqtigi dheeraa badnaa markaasi xilka ku fadhiyay dhegeystayaal ilaa iyo sida inta lagu qiyaaso uu ahaa shan iyo labaatan sana uu xilka markaas uu maamulayay uu lahay dhegeysta tan iyo markuu dhintay madaxweynihii ugu horreeyay wadanka dhegeystayaal waa moy waa dabcan jomo kenyatta waa madaxweyne uhuru aabihiis waxaa xilkaasi markaasuu kala wareeyay kun sagaal boqol toddobaatan iyo sideedii waxauna uu markaasi xilka toos uu u hayay ilaa iyo inta markaas uu xilka uu kala wareegay moi kibaki dhegeystayaal ee labadii kun iyo labadii haddaba labada kun iyo labadii ayaa doorasho xoogan wadanka markaasi ka dhacday taageero xooganna markaasi ka helay isla waqtigaasi waxa uu abaabulay dadaal fara badan uu ku sameeyey xeelada markaasi waxuu wadanka kaga qaban kara kagana bedeli kara dhegeystayaal waxaana uu waday hanaan markaas isbedel ah hanaan isdhexgal ah hanaan waqtiga markaasi isdhexgal xoogan iyo weliba furfurnaasho xoogan wadanka markaasi lagu doonayo in lagu gaarsiiyo iyadoo markaas wadanka uu ka dambeeyey wadamada kale ee qaaradda afrika balse maanta afrika ay markaasi kaalmaha hore kaga jirtaa dhegeystayaal kenya kenya waqtigaasi waxa uu sheegay madaxweyne moi kibaki inay u baahan tahay isdhexgal xoogan inay markaas u baahan tahay xorriyad markaasi ah oo sidoo doono qofka markaas wuxuu qabsan karo una hadli karo dhegeystayaal uu sidoo kale xisbiyada markaasi kala duwan uu qofka u taagan yahay oo markaasi lagu ballaarin karo iyadoo xisbiga ugu weynaa keliya markaasi dhaqdhaqaaqay uuna sidoo kale uguna muunada weynaa waana xisbiga kanu waqtigaasi waxaa hogaaminayay moy daniel trotich aramoy moy kibaki ayaa xilka markaasi kala wareegay waxaana durbo bilaabatay in xisbiyadii ay soo baxaan in sidoo kale ay cadaalada bilaabato in sidoo kale ay bilaabato isla xisaabtan in sidoo kale ay bilaabato in hay-adaha markaasi lasii ballaariyo ee xukuumadda markaas waqtigaasi waxauu dadaalo fara badan oo shantii hore markaasu ku fidiyey sida ay markaasi inta badan laisku dhexgeli karo oo sidoo kale cid waliba ay markaas aragtiyada markaasi ka dhiban karto waa aragtiyada markaasi ka dhiban karto hanaankii waxyaalaha markaasi ku quruxsan ee ku habboon wadanka lagu sixi karo laguna hagaajin karo laguna wadi karo laguna ballaarin karo waana tan markaasi uu go-aansaday shantii sana ugu hore in dadaal fara badan uu ku sameynayo iyaba in markaasi qiimaha lacagta uu asagana markaasi ka shaqeynaya hannaankaasi ayuu markaas inta badan uu dabarayay inta badanna uu markaasi ku mashquulsanay xafiisyadiisa iyadoo sidoo kale ay aada u yareed socdaalada iyo sidoo kale kulamada waxaana inta badan wakhtigaasi furfurashaha cid walibay dareemaysay inay wax badan laga dhaxlay wax badanna markaasi uu ka ogaa wax badanna uu raadinayay in lagu gaari karo laguna heli karo dhegeystayaal haddii xaaladahan wakhtiga wakhtigaas uu ku socda uu sheegay in halkeeda baabkeeda uusan kasii qaadin waa madaxweynihii markaasi sheegay in dhaqaalaha wadanka wax badan uu ka bedelay loona sheegay wax badan inuu markaasi ka qabtay uuna ka hagaajiyay guud ahaan wadanka isagoo si siman si hufan u wada wanaajiyay dhegeystayaal wakhtiga intii xilka markaasuu hayay shantii labaad ee markaasi waa shantii koowaad markay u dhammaatay shantii labaad wuxuu asagana markaasi ku dadaalay xiriirka dhaqaalaha xiriirka markaasi wanaajinta iyo xiriirka sare ukaca howlaha markaasi ku imaada horaan markaasi cirkas cirkas isku sii shiriiri jiray loogana faaideysan jiray loogana dambeyn jiray shakhsiyaad markaasi gooni ah balse uu ka dhigay ganacsi markaasi xor ah oo furan oo cid walba markaasi ay shaqaysan karto cid walba markaasi dowladaha waxa ay kasoo gashan karto mise lagu soo gelin karo iyadoo ogsoonow ee markaasi canshuurta ee aada u yareed waqtigaasi madaxweynaha xilka ka ahaa dhegeystayaal waxaana ahayd xaalad barwaaqa waxayna ahayd xaalad markaasi ladnaan waxayna ahayd xaalad wadanka inta badan uu aada ugu nafisayo uu aada ugu degay markii loo fiiriyo dhanka dhaqaalaha gubrooyinka dhanka dhaqaalaha ayaa aada uga hadlay kuna dheeraaday kuna aadan waxyaalaha markaasi laga dhaxlay ee ku aadan nidaamka iyo qaabka istaraatiijiyadeed uu markaasi u sawiray xaaladda iyo weliba sida markaasi hadda ku haboon ee lagu qurxin karo laguna wanaajin karo xaalad waqtigaasi sida uu markaasi madaxweyne dabcan madaxweyne moy uu ku shaqey uu kaga shaqeeyay dhegeystayaal waana xaaladda ay markaasi inta badan lagu sheegay in ay waxyaalihii ugu habbooneed uu asaga markaasi ku dadaalay dhegeystayaal waa xaaladda iyo weliba dariiqada waqtigaasi uu maray madaxweyne moy waa madaxweyne moy kibaki laakiin hadda waxaa markaasi ka dayasho uu ka raadinayaa ama sheegay inuu ka raadinayo madaxweyne william samuel ruto sidaa dhegeystaaleh waxaa inta badan uu hadda dariiqadeeda raadinayaa sida markaas sida uu asaga hore uu sheegay madaxweynaha william ruto in uu raadinayo dariiqadii iyo waddadii marka hore uu ka dhaqaaqay ama uu kaga halantay dhanka dhaqaalaha waa hagaag dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan arrimahaas dhaqaalaha ayaa hadda quburooyinka dhanka dhaqaalahii aada uga faalloonayna uu ka mid yahay sanatarkii hore ee mandheera bilow kero iyo weliba sanatarka iyo weliba kuwa markaas iyagana takhasus kala duwan ee dhanka dhaqaalaha ka wato heer ya dhegeystayaal wanaagsan oo dhege waxayna markaasi ka hadlayeen bal sida hadda laisku aadin karo hadalka kasoo yeeray madaxweyne william ruuto iyo sidoo kale hanaankii marka hore istaraatiijiyad uu ku bilaabday madaxweyne moi kibaki halka uu dhaqaalaha heerka u gaarsiisanaa iyo meeshii markaas uu keenay uu marka hore sidoo kale marka dambena ay kala wareegeen uhuru ruto waqtigii doorashadii ololihii ay kusoo galeen ee labadii kun toddobai tobankii uhuru ruto dhegeystayaal waxaana intaasi dhan ay markaasi lagu soo gaarsiiyey heer dhaqaale istaraatiijiyeed iyo nidaamsan sida khibrooyinka ay sheegayaan laakiin waqtigan waxaa hadda la raadinayaa bal asaga waxaa ka go-an iyo weliba qorshaha hadda uu la imaanayo shaxda ayaa ilaa hadda markaasi la sawiran karin iyo weliba waxa u qarsoon madaxweyne william ruto waxayna sheegeen in hadda taasi ay kala fog tahay kaafi kala dheeri ay tahay in halka uu markaasi dhaqaalaha ahaa uu dhulka uu ku jiray shan iyo labaatan sana oo markaasi xilka uu hayay dhegeyste daniel trotich aramoy waxaasoo dhan waxaa hal mar bedelay dhaqaalihiisa ninka lagu magacaabo kibaki kibakina waxa uu markaasi heer wanaagsan dhaqaalaha ka gaarsiiyey iyadoo sidoo kale wadanka dhaqaalihiisana uu markaasi heer wanaagsan ku dabaqay heer wanaagsanna ku badbedelay dabcan waxaana uu markaasi ka dhisay qorshooyin aada u wanaagsan isdhexgal xoogan iyo weliba dhismooyin warshadooyin dhegeysta iyo ganacsi ballaaran oo gudaha wadanka markaasi lagu kala fidiya dhegeyste wadooyin casri ah iyo wadooyin markaasi qorshahooda markaasi lasii dhamaystiray ama lasii qorsheeyey taasi ayuu ka wada shaqeeyey waxaana intaasi aada u yareed weliba lacagta markaasi deymaha iyo amaahda lasoo qaadanayo laakiin wuxoo dhan waxaaso dhan waxay isbedeleen dhegeystayaal markii howsha lacaga aada u tiro badan uu soo qaaday waa xukuumaddii waqtigaasi labadi kun toddobai tobankii ilaa iyo labadi kun laba iyo labaatankii madaxweyne uhuru kenyatta gaarsiina lacag deyn ah gaaraysa ilaa iyo sideed toddoba dhibic toddoba waa sideed dhibic toddoba trilyan oo lacagta dalka dhegeystayaal kana badan dakhliga sanadlaha ay soo galo afar jibaarkeeda dhegeysta lacagta ay qaadeen ama saddex jibaarkeeda lacagta ay deynta ku qaadeen dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari dhegeysanaysaan halkaasi ayaan dabcan kasii ambaqaadaynaa barnaamijka dhegeysta saaka diirada ku saareyna bal dhaqaalaha iyo halka sida hadda uu doonayo mise uu raadinayo in uu dabcan uu la simo mise in uu gaaro dariiqadii mise wadadii uu qaaday madaxweyne moy kibaki ama kibaki dhegeystayaal bal intaana markaasi macluumaadka kale aan sii gudagelin dhegeystayaal ee arrimahaasi ku saabsan bal markan dhegeystayaasha ii ha ii ogolaada inaan soo qabto mid kamid adeega qeybta barnaamijka ka ah dhegeystayaal waana barnaamijka waa dabcan adeegyada qeybta barnaamijka ka ah bal markan waxaan soo qabanaya adeega qeybta safaricom ee shirkadda safaricom ayaa mar waliba waxay macmiisha u haysa adeegyo wanaagsan ay ku farxaan haatan waxay kuleeyihiin hama katalulu ingia digito ingia digitonanion ingia digitonanion soo qabsata nion ultra oo lacagtiisa ay tahay sideed kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaal soo qabsa nion smarta toddoba kun afar boqol sagaashan iyo sagaal telefoonada waxaad ka helaysaa dhammaan dukaamada safaricom wakiilada safaricom weliba shabakada w w w dot masoko dot com macmiisha safaricom ee waxay haatan fursad u heleen inay soo iibsadaan telefoonka casriga four g waxayna markaas ukrain hama katalulu safaricom ayaa waxay haatan dooneysaa in macmiisha ka faa'iideystaan fursadaha internetka sida waxbarashada waxa la midka safaricom waxay ku siinaysaa adeegyada internetka one g b o bilaasha mar walba oo aad iibsata telefoonada neon ray iyo neon ultra waxaa hadda dhegeyste aad iibsan karta telefoonka cusub iyo neon smart iyo neon ultra oad ku iibsan karta qiimo macquul gal ah oo aad awoodi karayso dhegeystayaal fursadan ayaa keli waxaa ka faa'iideysan karaan dhammaan macmiisha isticmaala mulika muisi telefoonka kenyaanka u yaqaani kabambe ama tushlaha soomaalida dhahdo waana macmiisha telefoonka two g iyo weliba three g hama katalulu tusaale dhegeyste markaad hayso telefoonka casriga internetka aad u isticmaali karayso ayaa waxaad ka faaideysan karta waxyaabo fara badan sida markaas inaad ka barato xirfadaha cusub telefoonada waxaad ka helaysaa dhammaan dukaamada safaricom wakiilada safaricom weliba shabakada w w w masoko dot com googolka sidoo kale wax kaga baari kartaa waxaa adiga doonayso danaynayso telefoonka waxaa u adeegsan kartaa inaad markaas guriga kaga soo shaqeyso aad u isticmaasho tilmaamaha qaranada googolka sawiro aad ku qaado qurux badan waxa la midka waxaa markaas arkaysaa dad fara badan oo ka waxaana ka mid ah sida markaas gabdhaha inay ka bartaan karinta cunada noocyada kala duwan len xaajiga culo macanoy kaga fadhiyaa dhegeysta ogsoonow cilaanka ayaa kusii dheer isqurxinta waxaasoo dhan ayaad ka baran kartaa qaybta weliba youtube-ka oo hadda markaas diyaado ay ku tahay oo sidoo kale markaas soo qaato aad helaysaa data bilash ah dhegeystayaal taleefanada waxaad ka helaysaa dhegeysa dukaamada safaricom wakiilada safaricom weliba shabakada www masoko com hamaka talulu idaacadda star f m cunta gobolka waqooyi bari dhegeysan qodobka aan dabcan kugu sii dano mar kale bangiga k c b bank bangiga k c b waa mid dadka wanaagsan looguna talagalay dadka k c b wixii bangiga waana bangigeena inka badan ilaa iyo boqol lix iyo labaatan sano k c b oo ah mid ka mid ah hay-adaha maaliyadeed ee lagu kalsoon yahay qaaradda afrika ayaa fursado u abuuray shak- waa sha- waa shakhsiyaadka iyo weliba bulshooyinka ee kala duwan laga soo biloa ganacsatada yaryar ilaa iyo shirkadaha ka caawinta dowladaha fulinta yaryar iyo weliba mashaariicda baaxadda weyn fudaynta weliba koruqaadista nolosha dadka iyadoo markaasi loo maray ganacsiyada waara oo la joogteyn karo iyo weliba hindisa asaasiya kcb wixii si hagarla-aanihii u gudatay hadafkeeda ah inay taageerto dadka oo dhan nooc kasta oo fursado oo ha noqotee halkudhigu for people for better kcb waxay dooneysaa in nocme- inay noola- in ay nolosha ka bedesho laga bilaabo bedelka magaalada saameyneysan shirkadaha bulshooyinka ilaa la hibsooco ee deegaanada fogfog kcb adeegyada aad ka heleyso ayaa waxaa ka mid ah in adeega kcb oo sahal ah aad ku he- ay ku siineyso kana waa kcb sahal adeega oo ku siinayso adeegyo kala duwan oo waafaqsan shareecada islaamka iyadoo ay dusha ay kala socdaan guddi madax bannaan oo eegaya shareecada islaamka dhegeystayaal booqo maanta laanta kugu dhow bankiga kcb ama waxaad markaasi kala xiriir kartaa lambarada kala duwan ee eber toddoba hal hal eber sideed toddobo eber eber eber ama lambarka kale eber toddoba saddex laba hal sideed toddobo eber eber eber dhegeysta lambarka mar kale kugu cela dhegeysta haddii aad u baahan tahay inaad maanta booqasho aad tagto halkaasi waxaad waa dabcan waa maanta waa waa booqan kartaa laanta bankiga kugu dhow ee kcb bank dhegeystayaal waxaana ama haddii kale faahfaahin macluumaad aad u baahan tahay waxaad kala xiriir kartaa lambarada ah eber toddobo hal hal eber sideed toddobo eber eber eber lambarka kale waa eber toddoba saddex laba hal sideed toddobo eber eber eber kcb for people for people for better ayaa lagu leeyahay waa hagaaga saaxiibayaal proud dabcan waxaa soo badatay tugada waxaa soo badatay burcadka waxaa soo badatay kuwa markaasi doonayaan dadka inay qiyaamaan dadka qiyaamayaan shacabka ayaa la- dabcan waxay la imaadeen hab cusub oo marka dadka kenyaanka ah maalin weliba ay ku dhibaateynayaan moobeelada kenya waxaa markaasi lamid yihiin kuwa markaasi lagu qaato lacagaha sidoo kale lagu soo diro laguna keydsado dhegeystayaal inta badan aadka loo isticmaalo sida hadda markaasi noqotay dadka qaar waxay bangiyada bangi ay marka ama bangi ayuu markaas telefoonku yahay halka tu- tuugadana markaas ay raadinayaan ama kuwa doonaya inay wax khiyaanaan ay raadinayaan sida lacagtaas ay ku dhici lahayeen dhegeystayaal jiwlise uquili ama nikon dadkan ayaa ku taqasay inay markaas eh, dabcan iska dhigayaan kuwa ka shaqeeya bangiga kuwa ka shaqeeya safaricom kuwa ka shaqeeya deg- dabcan saraakiisha dowladda iyo sidoo kale macalimiinta ma- dabcan iyo maamulayaasha waxaasoo dhan waxay markaas u marayaan sidii lacagta ay kugu- kaaga dhici lahayeen iyagoo lambaro qaldan ay ku dabcan message ama fariin qaldan ay kugu dhacayaan mise kugu sheegayaan in lacagtaas ay tahay safaricom had iyo jeer macaamiisheeda waxay garab- way garab taagan tahay oo doonaysa inay markaasi ka cabiso dhibaatooyin kala xiriira dadka shacabka iyo weliba qiyaameynayo hadda nambarka dabcan waa lambarka saddex saddex saddex saddex saddex saddex ee lagu gudbiya warbixinta dalkaas dadkaasi ayaa markaasi la habeeyey oo la cusboonaysay iska ilaa dadkan oo xaq- oo xaqii- oo xaqiiji mar walba oo cidaad la hadlayso hubso wax walba oo aad sameynayso lana xiriir lacagta shaqsiga markaasi aad doonaysa inaad u dirto ama sh- kuwa markaasi doonaya inay lacagtaasi loo celiyo iyo wax lamidka ilan hubsina hal baa la siistaa dhegeystayaal fudaydka faraha badan jooji waxaa lagu leeyahay iska hubso intaad markaasi lacagtaad bixin waxaa sidoo kale dadkan ayaga markaasi qiyaamayaan oo ay sheegayaan inay markaasi la shaqeeyaan sida foliisa iyo amshuari iyo sidoo kale lacag ay doonayaan markaas inay kaa qaadaan ayagoo markaasi dariiqad walba oo nooc walba ay kugu soo geli karaan shakhsiyaadkaasi dhegeysta balka laakiin dadka ayaa looga doonayaa inay markaasi dadaalaan oo ay markaasi ka taxdaraan oo ay dhagaha furaan dhegeystayaal haddaba dhagaha fur waxaan rabnaa inaad markaasi ka horeyso shakhsiyaadkan oo markaasi aada noqoto qof xog iyo macluumaad fara badan hayo oo markaasi aan qiyaani karin dhegeystayaal macluumaadka keliya safaricom ee qofka kasoo wici karta waa lambarka keliya ah ee aadka u isticmaasha ee safaricom ee ah eber toddoba laba laba eber eber eber eber eber eber waa eber toddoba eber laba waa eber toddoba laba laba eber eber eber eber eber eber nambar kasta oo markaas ku soo waco waad iska- iska ha- xaqiijin kartaa waana ogaan kartaa ilaa nambarka safaricom zero zero fara badan ayaa markaas ama eber eber fara badan ayaa u badan oo lambarada markaas ku soo waceena iska xaqiiji oo daba- dabcan si dhow ula soco Een, waxaa sidoo kale eh, ka warbixisaa wixii faragelin ah oo dhibaatada markaas adiga lagu geystay oo xatooya mise macluumaad kale shakhsiyaadkaada soo ku soo gaaray waxaad markaasi raacin kartaa lambarka safaricom ee hal eber eber ama laba eber eber ama fariin qoraal ah u dir ama u dhaaf ee saddex saddex saddex si gargaar uu u hesho ama gargaar aad u hesho ha noqonin in qof la qiyaameeyey taxdir lahow si dhowna iskula soo dhegeystaan idaacadda star f m codka gobolka qoybara dhegeysanaysaan saaxiibayaal barnaamijka hogaanka ayaa maqlaysaan ogsaaka diradda ku saarayna kaga hadlayna xaaladda iyo weliba waxyaalaha markaasi hadda ay markaasi taagan mise ka taagan dalka dhegeystayaal iyo weliba waxay markan as- waqtigan isku keenay in ay quburooyinka kuwa dhaqaalaha ka hadla ama ka faallooda dhegeystayaal inay hadda kusoo beegaan mise ay kaga hadlaan bal dariiqada iyo waddada markaasi hadda uu qaadayo madaxweyne william ruto waa sidaa barnaamijka dhegeystayaal aad ku maqlayseen aan kaga hadlayna dhegeystayaal iyadoo markaasi ay tahay taariikh aada u dheer oo markaasi kasoo bilaabatay labadii kun iyo labadii iyo weliba qorshihii markaasi uu dejiyey madaxweyne moi kibaki waqtigaasi waxaa leeyahay waxa uu madaxweynaha markaasi ka shaqeeyey oo sidoo kale raadiyey shakhsiyaad markaasi takhasus xoogan ku leh ah, sidoo kale ku yeelan kara saamid- saameyn weyna ku yeelan kara dhegeystayaal dhaqaalaha wadanka hadda taagan dhaqaalaha ayaa markaasi noqotay ama keli ah waxyaalaha markaasi dowladda ama dowladaha ay ku dhaqaaqaan mise ay ku tallaabsadaan dhegeystayaal waxaana waqtigaasi uu sheegay in uu kulmiyey ilaa iyo dha- dabcan dhaqa waa dabcan dhaqaalyahano aada u tiro badan oo kaga hadlayo sidoo kalena meel fog maka gaarsiin karo wadanka ilaa iyo waxaa hadda markaasi inta badan hadda laleeyahay waxaa ku qasban madaxweynaha wadanka hadda william ruto nafsadiisa inuu markaasi raadiyo shakhsiyaadkii markaasi la talin jiray madaxweynaha moi kibaki ama kibaki shakhsiyaadkii la talin jiray kagana talin jiray dhanka dhaqaalaha heerka iyo weliba waxyaalihi markaasi ay wada- ka wada hadli jireen waxyaalihi markaasi ay wada indhe- indhe- ka indhe- indheyn jireen mise fiirin jireen dhegeystayaal ee qaybka markaasi ku haboon ee ku aadan sida markaasi dhaqaale xoogan ama dhaqaale ballaaran wadanka loogu fidan lahaa dhegeystayaal taasi ayaa hadda markaasi laleeyahay keli waxaa ka maqan madaxweynaha qaabka markaasi dhaqaalyahanada kuwan hadda markaasi madaxweynaha la talinayo waxaa laleeyahay waxay markaasi keliya ka hadlayaan danaha iyo sidoo kale waxyaalaha markaasi six- waa dabcan danaha iyo sidoo kale sida madaka markaasi dowladda nafsadeeda ay cashuur ugu soo rogi lahayd oo dabcan ama isbedel cashuur ay gudaha markaasi kaga fudin lahayd mise ka sameyn lahayd dhegeystayaal hadday tahay kuwa shirkadaha hadday tahay kuwa aan shirkadaha ahayn iyo weliba dowladda nafsadeeda iyo weliba xitaa shaqaalaha in markaasi markaas waa in la duldhigo eh, lacag markaasi canshuur ah canshuuraha ayaa noqon karaan dhegeystayaal kuwa wax wadanka ay doonayaan inay kaga qabtaan kagana bedelaan sidoo kalena lagu yareeyo lacagta wadanka lagu leeyahay ee deymaha laakiin wadadii marka aad fiiriso oo isku maray ama wadadii uu maray madaxweyne Mo- kibaki iyo wadada hadda markaasi madaxweyne william ruto ayaa markaasi quburooyinka dhaqaalaha maanta waxay kaga hadlayaan ay ku leeyihiin ama ay leeyihiin inay markaas ay marna aysan isku dhoweyn waxay kaga hadlayaan waxaa keli ah suurtagal u noqon karta madaxweyne william ruto iyo waxaa markaasi suurtagal u noqon karin iyo weliba sida ay loo wada simi karo dhaqaalaha guud ee wadanka hadda markaasi ka jiro dhegeystayaal tani ayaa hadda keentay kadib markii xukuumadda william ruto ay shax ay la imaatay kala duwan oo markaasi ka- aad- aada uga fog tii markaasi madaxweyne kibaki asagoo marka hore sheegay in wadada markaasi kibaki uu qaadi doono dhaqaalaha wadanka markaasi jiran uu kaga bedeli doono waa kulanka markaas marka ay yeesheen dhegeystayaal madaxweynaha iyo sidoo kale ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga waxaa markan laga hadlaya dhegeystayaal qaybta iyo sida markaas aan- waxa aan u suurtageli karin iyo sidoo kale waxa u suurtageli karo maxay khibrooyinka dhaqaalaha iyo weliba kuwa expertka dhaqaalaha markaasi ka yiraahdeen dhegeystayaal iyo waxa markaas uu qaban karin waxa aan u suurtageli karin iyo waxa aan u fudeen inuu marka hore markaas dadka shacabka kaga dhaadhiciyo dhegeystayaal ma madaxweynaha mise waa taliyaashiisa dhegeystayaal ee dhanka dhaqaalaha markaasi kala taliya dhegeystayaal haddaba halkee iska gaari karaan ama iska iska iska shabihi karaan dhegeystayaal waa xanaanka iyo weliba xaaladaha marka loo fiiriyo loona barbardhigo qeybta markaasi ee dadka ay u daraaseynayaan dhegeystayaal waa hagaag waa sida ee hadda markaasi loo fiirinaya dhegeystayaal in nidaamka laisku aadin karo qaabka ugu habboon ugu wanaagsan ee inta badan ay kula tarin jireen mise ay iskula raaci jireen nidaamka saxda ah ee dhanka dhaqaalaha marka loo fiiriyo tan kibaki haddaba muxuu kala jeeday madaxweyne william ruto markuu lahaa waxaan qaadaya wadadii kibaki oo dhaqaalaha ayaan wax ka qaban doonaa kaga bedeli doonaa dhegeystayaal ma la socotaa dhegeystayaal kibaki in ay markaas dhaqaalaha heerka uu gaarsiiy inay weligeed xitaasan gaarsiinin tan iyo markii ay dabcan waa markii xitaa ay doolinimada waa doolinimada si rasmi ah kenya ay u heshay dhegeystayaal laakiin wakhtigaasi wuxuu dadaalay sida uu kuqa- dhaqaalaha wadanka uu sare ugu qaadi karo dhegeystayaal waxaanuu kaga degay lacag gaaraysa deen ama wadanka lagu leeyahay gaaraysa ilaa iyo hal dhibic toddoba sagaal trilyon laakiin mala socotaa dhegeystayaal in waxaas mar ay isbedeleen markii xirka ay la wareegeen kiba- oo dabcan uhuru Rut- waa uhuru iyo william ruto waana sanadii labada kun toddoba iyo tobankii oo ilaa iyo sanadii labada kun waa labada kun toddoba iyo tobankii ilaa iyo sanadii raalli ahaada waa labada kun saddex waa labada kun saddex iyo tobankii ilaa iyo labada kun laba iyo labaatankii dhegeystayaal toban sano ay xilka ay hayeen waxaasoo dhan hal mar unba isbedeshay oo waxay markaasi noqotay in lacaga aada u tiro badan lasoo qaado oo lasoo amaahdo ama lasoo demiye dhegeystayaal laakiin laakiin ilaa hadda waxaa laisweydiinayaa halkee ka baxday lacagahaasi tirada badan maxaana lagu qabtay maxaana looga bedelay wadanka heerkiisa dhaqaale waa marka ay ka hadlayaan markan dhaqaalayaasha waxayna ay tilmaamayaan ayna raa- dabcan ay raadinayaan dariiqada saxda ah wax looga qaban karo iyo weliba in xisaabtan xoogan markaasi la furo suurtagelin karaysana sida ay ku six- wax ku saxmi karaan ama lagu hagaajin karo dhegeystayaal waana sida ay markaas ay qabaan dadka qubaraya- waa qubarada dhanka dhaqaaleyahanada ayna sheegayaan in ay markaasi hadda howsha aysan isku dhoweyn marka loo fiiriyo lacag gaaraysa hal dhibic toddoba sagaal trilyan ilaa iyo uhuru asagana uu kaga tegay dhegeystayaal lacag gaaraysa sideed waa sideed dhibic toddoba trilyan haddaba waxaa u dhexaysa lacag gaaraysa aada u tiro badan oo ga- oo gaaraysa ilaa iyo toddoba trilyan oo lacagta dalka dhegeystayaal inuu markaasi lacag soo qaada deen ahaan oo marka loo fiiriyo dhegeystayaal oo aan marna aysan iskeeni karin sina sidoo kale iskaafin karin dhegeystayaal marka laisku barbardhigo heerka dhaqaalahay dha- waa heerka dhaqaalahanada waa dhaqaalyahanada sida ay markaasi tibaaxayaan mise ay sheegayaan waxaana markaan ay keenaysa in marka loo fiiriyo boqolkiiba sideed boqol sideed waa marka loo fiiriyo iska waa cil- waa celcelis ahaan waa boqol siddeetan iyo laba boqolkiiba inuu markaasi heer wanaagsan uu ka gaarsiiyey isagoo ku dabaqayo lacagta daqliga ee wadanka soo gasho iyo tan amaahda ah dhegeystayaal waa tankii baanki ayaa laga hadlayaa dhegeystayaal waqtigaasi laakiin markaan loo fiiriyo lacagta daqli ahaan ee wadanka soo gasho dhegeystayaal sanad weliba isku celcelis ahaan waxaa leeyahay waa sanad maalideedka waxay ka badan tahay tan hadda wadanka lagu leeyahay marka loo barbardhigo dhegeystayaal saddex jibaarkeeda waa sida war- dabcan inta badan qubarooyinka ay aada uga faalloodaan ama ay iga faalloonayaan dhegeystayaal tan ayaa hadda laistusaya oo markaasi loo bidhaaminaya dhaq- dabcan dha- waxa- waxaa tan ayaa is- waxaa leeyahay waa laistusaya oo waa isku bidhaaminaya siday markaasi wax hadda ay yihiin iyo sida wax ku socdaan iyo heerka markaasi dhaqaalaha maanta uu gaarsiisan yahay markan waxaa dib loogu noqonayaa oo laisweydinayaa muxuu uu ula jeeday oo dabcan william ruto waxaan wax ka qaban doonaa dhaqaalaha iyadoo hadda oo markaasi uu ii- dabcan uu iilanayo ama uu iishay baa dhegeystayaal dabcan lacaga aan markaasi maskax geli karin oona awoodi karin oo wadanka uu u baahan yahay in wax looga qabto baahidiisana loogu daboolo dhegeystayaal waxaan isweydiinayaa halkee markaasi lacagahaasi ka imaan karaan iyo haddii sidee markaasi lacagta wadanka deynta faraha badan ee lagu leeyahay dhegeystayaal ay gaarayso sebtembar waxaa la sheegay inay markaasi gaartay xirtay ilaa iyo toban dhibic shan sideed trilyan oo lacagta dalka dhegeystayaal waa lacag aada u tiro badan oo inta badan lasoo qaaday lagana soo qaaday dhegeystayaal wadamo aada u tiro badan oo ilaa iyo sideed ee lagu tilmaamaa uguna weyn yahay qaybta yurub waa yurub waa qaybta yurubiyiinka iyo sidoo kale bangiga i m f ta iyo world bank ayaa lacagahaas dhegeystayaal bixinayaan iyadoo cabsi hadda laga qabo in waxaasoo dhan hadda isbedelayaan dhegeystayaal ma la socotaa dhegeyste lacagta bedelkeeda in lagu bixin doono qayb markaasi doolar ahaana haddana doolarka oo cirka isku sii shareeray waxaa laga yaabaa in lacag aada u tiro badan ay cirka isku sii shareerto isbedelka dhaqa waa isbedelka dhaqaale iyo was- isbedelka doolarka ku imaada gudaha wadanka iyo gudaha dunida dhegeystayaal waxaa leeyahay waxaa mar kale food waxaa fooda waxaa fooda uu la ku- saari doontaa ama uu la kulmi doonaa dhegeystayaal dhaqaala waa dhaqaalaha wadanka iyo weliba in ay ku adkaan doonto in uu wax ka qabto kana bedelo dhegeystayaal iska badaa in uu wadadii hore ee kibaaki uu qaado william ruto waxaa dhexda markaasi hadda dulhebaabanaya laleeyahay madaxweynihii ayaga markaas dhexdooda ku jiray waana uhuru kenyatta uhuru kenyatta waxaa leeyahay qadka markaasi sida hadda indhaha markaasi loogu hayo william ruto hadal ayaa hadda markaasi ka yeela ruto oo ah inuu markaasi noqon doono ardayga ugu wanaagsan ee markaasi talada iyo weliba tusaalooyinka iyo weliba waxbarashada ka qaadan doona kibaki laakiin hadda waxaa leeyahay bil iyo waa dabcan sanad iyo bilooyin ayaa hadda u wehelisaa tan iyo markii xilka loo doortay uhuru william samoe ruto waxaana waqtigaasi oo markaasi ajandahiisa iyo qorshayaashiisa ay ahayd waxaan waqti waxaan dabcan dabaqa hoose ka soo qaadi doona ilaa ay dabaqa heer sare gaarsiin doona dhaqaale waa dabcan gaarsiin doona dhaqaalaha wadanka iyo weliba dadka wada simi doona dhegeystayaal laakiin taasi ayaa hadda howsha xaqiiqada markaasi ka fog iyadoo markaasi leeyahay lacagta hadda waxay aadi doontaa ama sidoo kale loo weecin doonaa qeybta markaasi deynta qaabka looga bixin doona dhegeystayaal bal markan maxaa laga yidhaahday marka kibaakii canshuurta qaabkee markaasi loo maareyn jiray iyo qaabka hadda markaasi uu doonayo in madaxweyne william ruto isagana uu u maareeyo markan waxaa ka hadlayaa bilow kerow waxa uu leeyahay markan iskuma dhego qaabta uu- waa qaabka uu u maarin jiray lacagaha dhegeystayaal canshuuraha wadanka laga qaado waqtigaas oo xilka ay markaasi ka qaadeen dhaqaalaha uu aada sidoo kale u xumaa waxaana kii markaasi xilka aada ugu fogaa ama sidoo kale xid in muddo ah markaasi xilka hayay dhegeystayaal ninka la oran jiray arab mooy mooy ayaa xilka hayay dabcan cabaar hayay dhegeystayaal waxaana lagu qiyaasa ilaa iyo afar iyo labaatan sana laakiin waxaasoo dhan hal mar waxaa furfuray waxaasoo dhan hal mar waxaa badbad- bedelay waxaasoo dhan waxaa markaasi ka dhigay qayb markaasi dimuqraadi ah madaxweyne kibaki kibakina waxaana uu sheegay in dakhliga wax uu ka qabtay kana bedelay weliba qayb oo dakhli aruurinta ee dalka waxaana ay tilmaameen una soo bixin dudiiqo ama dariiqo sax ah ay markaasi lagu gaarsiin kara heelka nidaamka ay markaasi dowladnimo sida uu markaas ay qabeen ama ay qabeen dhag- dhadcan dhaqaaliyahanada kilow kerow iyo shakhsiyaad kale ayaa aada markaas ugu fogaaday kuna dheeraadeen dakhliga hadda markaas la aruurinayay tan kibaki inay markaas ka ka wanaagsanay tan kibaki sidoo kalena waxaana loogu qaban jiray laguna dhisi jiray dhegeystayaal wadanka iyadoo markaas furfurnaasho iyo isdhexgal iyo weliba nidaam dowladnimo markaas la helay dhegeystayaal waxaana la arkay inay lacagtaas ay shaqaynaysay iyo weliba iyadoo la aruurin lacag amaah ah sidoo kalena deynta ee wadanku wakhtigaas ay aada ugu yareed laakiin hadda waxaa leeyahay iyadoo deymaha lasoo aruurinayo wadanka lasoo gelinayo dhegeystayaal lagana soo amaahanayo lagana soo dal- ama ka dalbanayaan dhegeysta wadamada kale iyo weliba european unionka iyo sidoo kale wadamada um, waa bangiyada dhegeystayaal sida i m f ta iyo sidoo kale world bank waxaa la leeyahay dhegeystayaal hadda waxaa sidoo kale kusii badan wadanka canshuuruhu oo markaas lasii kordhinayo ee xukuumadda keliya ka go-anayso iyadoo raadinayso in canshuurahaasi ay ku- ka ay ka qaadayso waxa gudaha soo gala iyo waxa ka baxaba iyo shaqaalaha dowladda iyo dowladda nafsadeeda iyo shirkadaha kala duwan in markaas lagu dabaro laguna bixiyo dhegeystayaal lacagta deymaha lasoo qaaday haddaba maxay tahay qorshaha kale ee markaas lacagta deymaha la galay lacagta canshuuraha haddaba sidee markaas isku qaban karaysaa ama isku isku waafajin karaa lacagta ee dhegeystayaal ee soo qaadanayso taas maxaa lagu qabanayaa maxayna taraysaa sideena markaasi loo hagaajin karaa dhegeystayaal markan waxaan dib ugu noqonaynaa mar kale leeyahay lacagta uu soo qaadi jiray dhegeystayaal kibaki waxaa leeyahay wuxuu diiradda ku saari jiray kana hadli jiray qeybta horumarinta dhanka wadooyinka iskuullada iyas- iyadoo markaasi uu koow marka hore ka dhigay baa iskuul inuu yahay qeybta primariga kuwa free education ama free primary dhegeystayaal waxyaala fara badan ayuu markaasi ku tilaabsaday ayna ka mid ahayd in wadooyin fara badan uu dhisay dhegeystal xariirsa wadada nairobi ka bilowta ilaa iyo mooyaale tegeyso wadada ka bilowta dhegeystal muingi ilaa iyo gaariso tegeysa dhegeystal halka sidoo kalena qalinka uu ku duugay wadada xariiriso gaariso ilaa iyo madoogaashe laakiin waxaa markaasi waqtigaasi dhegeystayaal xilka kaga dhammaaday waxaana waqtigaas xilka kala wareegay dhegeystayaal uhuru kenyatta laakiin waa qorshe marka hore lasoo dhanaandiriyey oo asaga markaasi maskaxdiisa ka dambeysay ogsoonow dhegeystayaal waxaa leeyahay wadada ka bilaabanaysa mar kale dhankaas iyo wajeer ilaa iyo tegeyso dhegeystayaal mandheera oo qorshaheedana mar hore ayaa la siixiyay laakiin waxaa markaas leeyahay qaab siyaasadeed ayaa haddana lagu lumiyo wadadaasi ila mar hore ayay wadadaasi bilaabatay dhegeystayaal nuuxnuuxdeeda shaqadeeda marka hore ayay bilaabatay mid ah- mid mid markaas uhuru uu bilaabay mise uhuru qorshihiisa iyo mid hadda ruto qorshihiisa ugu jira maba ahaynba dhegeystayaal qorshahaasi waxaa markaasi ka ka shaqeeyey oo dabcan kibaki iyo sidoo kale ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga dhegeystayaal in wado markaasi xariirisa gaarisa ilaa iyo mandheera la hagaajiyo dhegeysta la dhiso laakiin waktigaasi arintaasi waxaas dhan waxaa laisku dabar dabcan lagu da- lagu dabaqaye mise lagu saxaye mise lagu hagaajinaye lacagaha markaasi dakhli ahaan gudaha wadanka soo galo iyo sidoo kale lacagaha diimaha ee amaahda dabcan ee kasoo qaadanaya mise ay soo aruursan ama kasoo qaataan wadamada kale ayuu markaasi leeyahay waxaa qaab maareyntiisa ay markaas ahayd mid wa- dhammaan wad- wadada saxda ah wadada hor- horumarinta iyo weliba dhaqaalaha inuu markaasi ku simi jiray kuna hagaajin jiray dhegeysta kibaki markan waxaa la leeyahay inta la- la taliyaashiisa ayaa sixi jiray madaxweynaha waxaana uu asagana in badan la leeyahay oo asagana uu aada u aqaanay dhanka dhaqaalaha uu wax badan uu ka ogaa waxaana markaas lasi fiirin- la fiirin jiray maxaa wadanka dan u ah maxaa sidoo kale horumar iyo lacagahan iyo deymahan iyo dhaqaalaha heerkaasi waxaa leeyahay waxaa soo gaarsiiyey kibaki dhegeystayaal ilaa markaasi hoosha ay isbedeshay wixii markaasi ka dambeeyey labadii kun toddobiyo tobankii shantii hore uhuru waxaa leeyahay waxa uu markaasi ku kux- uu dabcan uu qaadayay tilaabadii ama sidoo kale ku celcelinaya lacagtii uu shaqeeyey ama lacagtii wadanka markaas uga tegay kibaki laakiin howshii way isbedeshay labadii kun toddobiyo tobankii kaga sii daray labadii kun sagaaliyo tobankii kaga xumeed labadii kun labaatankii oo koronaas uu dhegeystayaal kaga sii darneed hadda oo markaas uu hogaaminayo william ruto dhegeystayaal maxay tahay waxa uu william ruto hadda noqon karo ama uu u qaabi- dabcan u qaabilsanaan karo marka loo fiiriyo dakhliga hadda wadanka dhegeystayaal iyo lacagaha markaasi taallo iyo waxa la- cajiibka markaasi ku noqonayso xukuumadda ruto iyo weliba lacagta maareynta dakhliga waa maareynta account waa maareynta lacagta dalka dhegeystayaal iyadoo hadda la isweydiinayo ma asaga ah mise waa taliyaashiisa dhegeystayaal ee dhanka dhaqaaleyanada ee markaasi xafiisyada u fadhiyo oo markaasi kala talinayo hab aruurinta dhegeystayaal ee dakhliga iyo canshuuraha iyo weliba tan deymaha iyo weliba inay hadda oo markaasi ay in ay markaasi isan isku shabihi karin mise uu dariiqadii mise wadadii kibaaki uusan qaadi karin dhegeystayaal heerka shidaalka heerka cunada sixir bararka waxaasoo dhan ayaa hadda markaasi calaamad ku noqonaysa mise calaamatu su-aal sida wax uga qaban karo iyo sidoo kale inuu kaga dhamayn karo amase kaga rumaysi dabcan kaga rume kaga rumayn karo wadadii kibaaki uu qaaday dhegeystayaal william ruto ogsoonow deyntunu waxay gaaraysaa lacag gaarayso toban dhibic shan sideed trilyan oo lacagta dalka dhegeystayaal star f m oo codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal weli arrimahaasi barnaamijkaasi aan diiradda saarayna kaga hadlaynaan markan dhegeystayaasha ii ogolaada dhegeystayaal inaan dabcan dhegeystayaal ii ogolaada inaan soo qabto mid kamid adeegyada qeybta barnaamijka ka ah dadka qiyaameeya shacabka ayaa la yimaaday hab cusub oo markaas dadka kenyaanka eh maalin weliba ay ku dhibaateynayaan kuna khiyaanayaan doonayaan in lacagtooda ay ka lunsadaan weliba kuwa telefoonada dhegeystayaal qaarna farrimo soo qoreen qaarna wicitaana oo markaas ay doonayaan dadka inay ku qaldaan mobilada ayaa hadda kuwa inta badan wadanka looga isticmaalo looga isticmaalo ay yihiin kuwa akoono ahaan loo wato dhegeystayaal mid mise cid weliba in telefoonkeeda lacag ay ugu jirto ama si loogu soo diro mise kaga diraan qaab ay qof waliba ay noqotaba laakiin ogsoonow hadda waxay ogaadeen dadka tuga dabcan waa burcadka ama tugada telefoonada markaasi dhaco oo qadka markaasi soo gala ama sidoo kale fariin kuusoo goro kuusoo galaan mise ay kusoo wacaan kuleeyihiin lacag ayaa iga soo qaldantay ogow waxaasi waa been waa mid markaas adiga la doonayo in hantidaada lagu baabi'iyo in sidoo kale lagu dhaco dhegeysa julize niqueli taasi murumba mise waa koon mise waa lagu dhacaya dadkan ayaa ku takhasusay inay iska dhigayaan kuwa ka shaqeeya bangiyada kuwa ka shaqeeya shirkada safaricom kuwa markaasi saraakiisha dowladda macalimiinta maamulayaashay waxaa la midka dhegeysa safaricom hadda jeer macamiisheeda ayaa kala taagan oo dooneysa inay ka caawiso dhibaatooyinka la xiriira dadka shacabka ay qiyaameeya dhegeystayaal hadda nambarka saddex saddex saddex ee lagu gudbiyo warbixinta dadkaasi ayaa la habeeyey oo la cusbooneysiiyey iska ilaali dadkan oo xaqiiji mar weliba cidda markaasi kula hadlayso hubso wax walba oo aada sameynayso lana xiriir dabcan cidda markaasi lacagta sheeganayso iyo cidda kaleba si macluumaad iyo xog fara badan aad u hesho ogsoonow telefoonkaada lacagta kugu jirto iyo hadday lacag kugu jirin iyo lacagta soo gashay ogsoonow lacagta qofkan uu sheegayo inay markaasi dhab ay tahay iyo weliba sida aad markaasi qofka oola macaamili karto dhegeystayaal ilaan hubsiino hal baa la siistaa dhegeystayaale haddaba waa kan waxyaabaha markaasi lagu qaldi kara haddii aad si qaldan ama been abuur ah lagu diiwaangeliyey macluumaadkaadana shakhsiyaad kale faraha u galaan waxaa laga yaabaa in ay si qaldan adigana markaasi lagugu soo geli kara dhegeystayaal ogsoono waxaa lagu leeyahay macluumaadkaada mar weliba meelaha inaad iska dhigto waa laga qurux badan yahay ama meel waliba aad kaga tagto waxay sidoo kale qaadan karayaan adeegyada safaricom ee bixiso sida maxaa ka mid ah oo furiisa ayaa ka mid ah mshwari iyo waxaa lamidka dhegeysta haddaba dhagaha fur waxaan rabnaa inaan markaasi dabcan ka horeyno shakhsiyaadka oo markaasi hadda caadi dabcan inta badan dadka caadiyan ka dhigteen inay dhacaan kusoo wacayaan kuleeyihiin lambarka sirtaadana si taasi waa qalad oo qofka lambarkaada sirta ma siin kartid xitaa qofka kugu dhow waa qofka ma aamini kartid oo baryahan laisma aamino oo aaminitaankii ay aada u xumaaday oo waxaa lagu leeyahay qofka inaad si yar iskaga aaminto waa laga qurux badan yahay weliba lambarkaada sirta ah ee telefoonka gacanta dhegeystayaal oo dabcan embesarka ama shirkada safaricom dhegeystayaal iyo weliba shirkadaha kale aad isticmaalayso safaricom wax kuma weydiinayso lambarkaada sirta kumana weydiinayso lacag soo qaldantay keliya markay wax kaaga baahato mise wax aad ku guulaysato mise wax aad raadinayso waxay tahayba keliya hal lambar ee isticmaashaa lambarkaasi oo ah eber toddobo laba laba eber eber eber eber eber eber waa eber toddoba laba laba eber eber eber eber eber eber nambar kasta oo kale aad markaas aad ka shakiso mise kusoo waco afaarahaasi howlahaasa gelin waa inaad markaas iska canaanata fiijisa sidoo kale inaad markaasi ka warbixiso wixii faragelin ah oo qadadaad ah si siimkaarkaada ama xatooyada macluumaadka shakhsiyaadka waxaa wici karta hal eber eber ama laba eber eber ama fariin qoraal ah udir ama ku dir saddex saddex saddex si aad gargaar u heshid ha noqonin qof la qiyaameeyo taxadar lahow oo feejignaan waa inaad markaas yeelataa muhiimadda iyo danta ay kugu jirtaa dhegeystayaal aan kuugu daro mid kale adeega qeybta barnaamijka ka ah waana bangiga dhegeystayaal k c b bank waa mid dadka u wanaagsan looguna talagalay dadka k c b waa bangigeenna in ka badan ilaa iyo boqol iyo labaatan iyo lix sano k c b oo ah mid ka mid ah hay-adaha maaliyadeed ee lagu kalsoon yahay qaaradda afrika ayaa fursad u abuuray shakhsiyaadka weliba bulshooyinka kala duwan laga soo bilaabo ganacsiyada ganacsiyada yaryar ilaa shirkadaha kacaawinta dowladaha fulinta yaryar mashaariicda baaxadda weyn fududeynta weliba kor u qaadista nolosha dadka iyadoo markaasi loo marayo ganacsiyo waaro oo joog- la joogteyn karo iyo weliba hindiso aas-aasi k c b waxay si hagar la-aanihii u gudataa hadafkeeda ah inay markaasi taageerto dadkao dhan nooc kasta oo fursado ah ha noqotee halkudhigu for people for better k c b waxay doonaysaa inay nolosha ka bedesho laga bilaabo bedelka magaalada saamayneysana shirkadaha bulshooyinka la haybsooco ee deegaanada fogfog k c b adeegyada aad ka helayso waxaa ka mid ah in adiga k c b sahal ay ku siinayso adeegyo kala duwan oo waafaqsan shareecada islaamka iyadoo ay dusha kala socdaan guddi madax bannaan oo eegaya shareecada booqo maanta laanta kugu dhow ee bangiga k c b ama kala xiriir eber toddoba hal hal eber sideed toddobo eber eber eber ama lambarka kale eber toddobo saddex laba hal sideed toddobo eber eber eber kcb for people for beta dhegeystayaal star f m codka gobolka waqooyi ayaa dhegeysanaysaan saaxiibayaal markan aan kuu siraaciyo intaanan dhegeystayaal arrimahan iyo howlahan aan soo dabcan aan gudagelin ee asaaka dirada ku saarayna kaga hadlayna barnaamijka ee dhaqaalaha iyo hadda markaas oo lagu sheegaya inuu madaxweyne william ruto ku fashilmay inuu weli qaadin tilaabadii kibaki maxaa sabab u ah quburooyinka dhanka dhaqaalaha ayaa aada uga faalloodeen kagana hadleen dhegeystayaal shirkadda safaricom ayaa mar walba waxay macaamiisha u haysa adeegyo wanaagsan oo ku farxaan haatan waxay ku leeyihiin hama katalulu gia digitona neon soo qabsa neon ultra sideed kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaal soo qabsa neon smata toddoba kun afar boqol sagaashan iyo sagaal teleefoonada waxaad ka helaysaa dhammaan dukaamada safaricom wakiilada safaricom weliba shabakada w w w masoco com macaamiisha safaricom ayaa waxay haatan fursad u helayaan inay soo iibsadaan telefoonada four g oo casri ah waxayna ku leeyihiin hama katalulu safaricom waxay doonaysaa in macaamiishada ka faa'iideystaan fursadaha internetka sida waxbarashada iyo waxa la midka safaricom waxay ku siinaysaa adeega internetka ee one g b oo bilaasha mar walba oo dabcan iibsato telefoonada neon ray iyo neon ultra waxaad hadda dhegeystaad iibsan kartaa teleefoonadan cusub ee neon smata neon ultra oo aad ku iibsan karto qiimo macquul gal ah oo aad awoodi karayso fursadan ayaa keli waxaa ka faa'iideysan karaa dhammaan macmiisha isticmaala mulika muisi telefoonka kenyaanka u yaqaana kabambe tooshalaha soomaalida dhahdo waana macmiisha dabcan telefoonkan uu yahay two g iyo three g hamaka talulu tusaale dhegeysta markaad hayso telefoonkan casriga oo internetka aad u isticmaali karayso waxaad ka faa'iideysan karta waxyaabo fara badan sida markaas inaad ka barato xirfadaha cusub telefoonkan waxaad ka helaysaa dhammaan dukaamada safaricom wakiilada safaricom weliba shabakada w w w masoco com googleka sidoo kale wax kaga baari kartaa waxa adiga doonayso danaynayso telefoonka wax u adeegsan kartaa inaad markaas guri kaga soo shaqeyso aad u isticmaasho tilmaamaha qaararada googleka sibiro qurux badan aad ku qaadatay waxa la midka waxaa markaas adkaysa dad fara badan oo ka faa'iideystay oo meel wanaagsan ka gaaray dhegeystayaal isticmaalka telefoonkan waxaana kamid a gabdhaha qeybta youtube-ka maanta ka karinayaan kana barteen karinta cunnada noocyada kala duwan dhegeystayaal isqurxinta iclaanka xarqaanka waxbarashada dhegeystayaal telefoonkan waxaad ka helaysaa dhammaan dukaamada safaricom wakiilada safaricom dhegeystayaal iyo sidoo kale shirkadda w w w masoco com dhegeystayaal hamaka talulu dhegeystayaal waana ku mahadsanteena sida wanaagsan aad inoo dhegeysanaysaan saaxiibayaal markan aan soo qabto mid kamid adaga qeybta barnaamijka ka ah dhegeysa wanaa shirkadda safaricom dhegeystayaal haddaba safaricom shirkadda safaricom ee marwalba waxay macaamiisha u haysa adeegyo wanaagsan ay ku farxaan waxaan haatan ay ku leeyihiin hama katalulungia digital neon soo qabsa neon ultra sideed kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaal soo qabsa neon smata toddoba kun afar boqol sagaashan iyo sagaal telefoonada waxaad ka helaysaa dhammaan dukaamada safaricom wakiilada safaricom weliba shabakada w w w dot masoco dot com macaamiisha safaricom waxay haatan fursad u helayaan inay soo iibsan karaan telefoonka casriga oo foji ah waxayna markaas kuleeyihin hamaka talulu safaricom ayaa waxay hadda doonaysa in macaamiishada ka faa'iideystaan fursadaha internetka sida waxbarashada wax la midka safaricom waxay ku siinaysaa adeegyada internetka one g b oo bilaasha mar walba aad iibsato telefoonada neon ray iyo neon ultra waxaad dhegeysaad iibsan kartaa telefoonada cusub ee neon smata neon ultra aad ku iibsan karto qiimo macquulgal ah oo aad awoodi karayso dhegeysaal fursadan ayaa keli waxaa ka faa'iideysan kartaa dhammaan macaamiisha isticmaala mulika muisi telefoonka kenyaanku yaqaanay kabambe tooshalaha soomaalida dhahdoona macaamiisha telefoonka ya two g three g hamaka talulu tusaale dhegeysa markaad haysato telefoonka casriga internetka aad u isticmaali karayso waxaad ka faaideysan karta waxyaabo fara badan sida markaas inaad ka barato xirfadaha cusub teleefoonadan ama teleefoonada waxaad ka helaysaa dhammaan dukaamada safaricom wakiilada safaricom weliba shabakada www dot masoko dot com gobolka ee sidoo kale wax kaga baari kartaa waxaa adiga aad doonayso danaynayso telefoonka waxaad u adeegsan kartaa inaad guriga kaga soo shaqeyso hadduu isticmaasho tilmaamaha qaararada googolka sawiro aad ku qurux badan sidoo kale ku qaadan karto waxaa lamid ah waxaana markaas arkaysa dad fara badan oo ka faaideysta telefoonkan casriga ay kamid yihiin gabdhaha waana telefoonka dhegeysa qaybta youtube-ka maanta uu ku hagayo hablaha inay ka bartaan karinta cunnada noocyada kala duwan isqurxinta iclaanka ayaa sidoo kale ka mid ah waxaa intaasi ku sii dheer in haatan dugsiyada waqtiyada xiran yihiin caruurta ay uga faa'iidaysan karaan waxba fara badan qaabka online-ka telefoonada waxaad ka helaysaa dhammaan dukaamada safaricom wakiilada safaricom shabakada www masoko com hamaka talulu dhegeystayaal star f m codta gobolka qoybar ay dhegeysanaysaan aan kugu sii daro adeegyada kale qaybta barnaamijka ka bangiga k c b waa mid dadka ugu wanaagsan looguna talagalay dadka k c b waa bangigeena in ka badan ilaa iyo boqol lix iyo labaatan sano k c b waa midka waa lix boqol waa in ka badan ilaa iyo lix iyo toddoba waa lix iyo toddoba sano k c b oo ah mid ka mid ah hay-adaha maaliyadeed ee lagu kalsoon yahay qaaradda afrika ayaa fursad u abuurayay shakhsiyaadka weliba bulshooyinka kala duwan laga soo biloabo ganacsiyada yaryar ilaa iyo shirkadaha ka caawinta dowladaha fulinta yaryar iyo weliba mashaariicda baaxadda weyn fududaynta weliba kor u qaadista nolosha dadka iyadoo la markaas loo maraya ganacsiyada waaro la joogteyn karayo weliba hindisa asaasiya k c b waxay si hagarlaani u gudataa hadafkeeda ah inay markaasi taageerto dadka oo dhan dhegeysta nooc kasta oo fursad ah markaasi noqotee halkudhigu for people for better k c b waxay doonaysaa inay nolosha ka bedesho laga bilaabo bedelka magaalada saameynaysan shirkadaha bulshooyinka la haybsoocay deegaanada fogfog k c b adeegada aad ka heleysa waxaa kamid ah adeega k c b sahal oo kusiinayso adeegyo kala duwan waafaqsan shareecada islaamka iyadoo ay dusha kala socdaan guddi madax banaan oo eegaya shareecada dhegeystayaal muuqo maanta laanta kugu dhow ee bangiga ama kala soo xiriir eber toddoba hal hal eber sideed toddobo eber eber eber ama lambarka kale eber toddoba saddex laba hal sideed toddoba eber eber eber k c b for people for better waa hagaag star f m codto gobolka qoybari ayaa mar kale dhegeysanaysaan saaxiibel sida barnaamijka aad ku maqlayseen mise aan kaga hadlaynay saaka waxaan diyaaradda ku saaraynay kaga hadlaynay bal te hadalkii markaasi mar ka hore kasoo yeeray weliba intii ololihiis ay socdeen iyo markii loo doortay madaxtinimada dhegeystayaal oo maanta sanad iyo bilooyin laga joogay madaxweyne william ruuto maxay ahayd halkudhigiisa dhegeystayaal inuu sheegay in wadada hore ee markaasi dabcan wadada iyo dariiqadii uu qaaday madaxweyne kibaki inuu qaadi doono dhegeys uuna noqon doono in wax badan nolosha weliba dhaqaalaha iyo sixir bararka wax badan wadanka taagan inuu ka bedeli karo dhegeystayaal sheegana inuu horumar wadanka gaarsiin karo dhegeystayaal kow waxaa markaas la sheegay madaxweynaha madaxweynaha qaladaadka koowaad uu gala waxaa kamid a dhegeystayaal qorshaha koowaad inuu canshuur aruurin ama canshuur kordhin uu markaas ku dhaqaaqay iyo weliba in shakhsiyaadka qaar ee ama shaqaalaha la saaray canshuur dhegeystayaal waa tan koowaad oo qaladaadka u gale waxaa sidoo kale qaladaadka labaad kamid ah dhegeystayaal inuu markaasi shaqaaleysiiy shakhsiyaad markaasi takhasus gooni ama shaqsiyaad markaasi takasuska dhanka dhaqaalaha heer qabiira heer caalamiya heer markaasi la daraasan karin oo markaasi uu la tashanayo dhegeysta madaxweynaha keentana in uu culeysyo fara badan wadanka uu markaasi u wajahayaan sidoo kale dareensinayaan kalana talinayaan heer markaasi wadanka markaas weligiis u gaarin inay markaasi gaarsiiyaan shaqsiyaadkaasi waxaana madaxweynaha markaasi horaan uu sheegay inuu dariiqada madaxweyne kibaki uu qaaday inay markaas ahayd dhanka in waxba uu markaasi uu ku darin dhaqaalaha oo sidoo kale canshuuraha balse sideeda markaas ku dhaafay balse laakiin nidaam iyo weliba uu nidaamay nidaam xoogan uu markaas la imaaday si dhaqli aruurinta xooga loo saaro sidoo kalena looga faa-iideysto tan waxaa wadanka soo galay wax wadanka ka baxayo waxaana markaasi noqotay inuu dariiqada saxda ah uu markaas kaga guuleysto kibaki waxaana uu markaasi shakhsiyaadkaasi la sheegay inuu markaas haystay la taliyaal aada u wanaagsan oo tobanka sano xilka uu hayay ay kala talinayeen haabka nidaamka dhegeystayaal ee dowladda markaas ay ku shaqeyn karto sidoo kale wadankas dhexgal xoogan looga sameyn karo laguna gaari kara dhegeystayaal waa tan ay diyaaradda markaas ay ku saareen waa tan markaasi heerka wadanka uu gaarsiiyey iyadoo markaas weligeed heerkaas aysan gaarsin iyadoo markaas aada iskugu hagaajiyey aada iskugu nidaamiyey aada iskugu xirxiray dowladaha waa dowladda iyo dowladaha kale dhegeystayaal noqotana in wadanka markaasi uu la tartamo wadamada kale ee markii loo firay g b d-ga ee dhaqaalaha wadanka markaasi soo galaya dhegeystayaal marka loo fiiriyo waana xaaladda ee hadda sugnaanlaanshuhu marka loo fiiriyo laga hadlayo laga dareemaya dhegeystayaal inay hadda laisku u keeni karin mada hadda tii hore iyo hadda mada taagan dhegeysta lagana doonayo in uu markaas isaga ay xadda la taalo sida markaasi xukuumaddiisa wax kaga qaban karta kaga bedeli karta dhegeystayaal maxaa keenay madaxweynaha isagoo markaasi tilaaba isagoo ki- qa- qaban karin qa- qaadi karin tilaabadaasi ee ku aadanay dhegeystayaal tilaabadii madaxweyne uhuru waa kibaki u qaaday inuu madaxweynaha markaas isagana sheegay inuu qaban karayo inuu sidoo kale wax kaga bedeli kara dhegeystayaal su-aalaha la isweydiinayo oo markaasi inta badan hadda ay miska saaran dhegeysta tani ayaa hadda laga hadlayaa maxay noqon karaysaa mustaqbalka iyo weliba xaalada ee markaas u dhiman ee wadanka ee heerkan hadda dhaqaale xumida uu markaas marayo iyadoo burbur dhaqaale xoogan hadda uu ka danka ka taagan yahay kana jira laakiin waxa uu leeyahay waxaana la xakameynaya dhegeystayaal uu sheegay madaxweyne waa madaxweyne Uhuru- william samoy ruto waa william ruto inuu sheegay in isbedel xoogan lagu dhaqlaabas- lagu tallaabsan doono dhegeystayaal ogsoonow ilaa hadda markaas lama qafiifin lacagaha ee dakhli aruurinta iyadoo hadda markaas lasii kordhiyey v a t ga dhegeystayaal ee la- lacagta qeybta markaasi saqliga soo gelaysa soo arunayso dhegeystayaal ee ku aadan barnaamijka ee ku aadan dhegeystayaal ee xaaladaha wadanka waana xaalada ee dhaqaaleed ee wadanka hadda aadka looga hadlayo laguna saameynaya dhegeystayaal ee barnaamijka waana looga hadlayo xaalada ee kibaki iyo sidoo kale william ruto haddaba maxaa u dhexeey imisaa u dhexeysa dhegeystayaal waxaa la sheegayaa inay u dhexeysa lacag gaaraysa ilaa iyo sideed dhibic side- sideed gaarayso dakhli aruurin marka loo fiiriyo lacag trillion ah oo aada u tiro badan oo markaasi tan iyo marka loo fiiriyo lacagta aruurinta ee dhegeystayaal sanadlaha ee sanad maaliyadeedka dhegeystayaal oo marka loo fiiriyo waa tan sanad maaliyadeedka waa ma- waa sanad maaliyadeedka lacagta la aruuriyo marka loo fiiriyo afar jibaarkeeda ayaa laleeyahay ayaa lagu gudi karaa dhegeystayaal laakiin taasi isma qabato ogow dakhligu aada u xun aruurintu aada u xun iyo sidoo kale qiimaha ee shida dabcan qi- waa sicir bararka oo sare usii kacay ayaa wax walba haddii markaasi suurtagelaynin dhegeystayaal markan aan soo qabto dhegeysta mid kamid adeega qeybta barnaamijka ka ah dhegeystayaal ee adeega qeybta barnaamijka ka ah dhegeystayaal waana barnaamij adeega qeybta barnaamijka ka ah dhegeystayaal waana shirkadda isgaarsiinta safaricom ee qeybta safaricom fraw dhegeysta dadkan ee, dadka qiyaameeya shacabka ayaa la yimaadeen habka cusub oo markaas dadka ay ku qiyaameynayaan ama ay ku dhacayaan dhegeystayaal waana tan hadda safaricom ay kaga digeyso cid waliba leeyahay waa inay si dhow la socotaa telefoonkeeda oo cidda kusoo qiyaameynayso ama cidda kuusoo gelayso ama fariin kuusoo dirayso ogsoonow inaad markaas ay jiraan ama hab- aad hubsan karto cidda markaas lacagta kuusoo dirayso cidda kale dhegeysta inaad kala socoto yulize niqueli ama nikon waa su-aalaha la isweydiinaya dhegeystayaal haddaba la soco shaqsigaasi mataqaanaa ama fariinta kuusoo qorayo mise kusoo wacayo mise doonayo in pinkaada ama s- lambarka sirtaada s- uu kaa dhaco dhegeystayaal ee adiga wuxuu iska dhigaa qof ka shaqeeya dhegeystayaal bangi mise wuxuu iska dhigaa qof- qof ka shaqeeyo safaricom mise wuxuu ka dhigaa qofka markaas s- een, saraakiil ah ama dhegeystayaal wuxuu iska dhigaa qof mas-uula dhegeystayaal oo markaas adiga wuxuu doonaya intaas inuu ku qiyaaniyo dhegeystayaal haddaba lambarka saddex saddex saddex ee lagu gudbiyo warbixinta dadkaas ee la habeeyey oo la cusbooneysiye dhegeystayaal iska ilaa dadkaas oo xaqiiji mar waliba cidda markaasi kula hadlayso cid hubso wax walba oo aad sameynayso lana xiriir lacag dhegeysta wax la mid ah ileen hubsino hal baa la siistaa dhegeystayaal waxay qaar iska dhigayaan sida markaas iyagoo ka socda qeybta fuliza mshwari haddaba dhagaha fur oo wax walba la soco ka horreeya shakhsiyaadkaasi yaysan ku dhicin oo adiga fudeedka faraha badan jooji ayuu kaa telefoonkan lacagta lasoo diray kaa lagu celi yay ku- mm, mm, waxaasi lama baahno waxaad ku- waxaad ku oranaysaa la hadal safaricom ayaga dib ha kuugu celiyaan ama kuu sociyaan lacagtaada tilaabo kale far kale ma qaadi karaysi dhegeystayaal haddaba haddii ay markaasi wicitaan aad aragto lambarka safaricom keliya ay haddii aad waxaa lambarka safaricom keli waa eber toddoba laba laba eber eber eber eber eber eber zero seven two two triple zero waa triple zero triple zero dhegeystayaal lambarkaasi si toosa keliya safaricom qofka uga soo kala soo hadli karaan kalana xali karaan dhegeysta lambar kale oo ku leeyahay lambarkaada ii sheeg biinkaada ii sheeg sharcigaada ii sharcigaada ii sheeg magacaaga ii sheeg waxaasi taasi waa been waxbaha ka dhegeysanin hana dhegta uraaricin dhegeystayaal haddaba taasi waa digniin waa fariin dhegeystayaal ha noqon qof la qiyaa- qof la qiyaamayo taxadar lahow dhegeystayaal kana horee tuugada oo adiga qof qaafil ha noqonin mar weliba star f m cunto gobolka waqooyi ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal raalli noqda dhegeystayaasha waan ka raaligelinayaa fursad ma siinin laakiin waqtiyo kale ayaa ka badan saaxib yael shukran dhammaantiin waad ku mahadsantihiin xulashada dhegeysiga star f m la socodka haddii aad ku sugantahay nairobi nawaaxigeedana waa hal eber shan dhibic sagaal mombasi nawaaxigeedana waa hal eber saddex dhibic shan gaariso dhadhaab xeryaha qaxootiyada dhadhaab faafi tanaariba masalani waa sagaashan toddoba dhibic xal wajeeriha basweyne waa sagaashan toddoba dhibic saddex mandheera beled xaw suufta banisa raamu lafi waa sagaashan sagaashan toddoba shan idaacaduhu baa wadaagtanahay ee muqdishona waa sagaashan toddoba cibar isielo balambala meeru madogaashina waa hal ibar laba dhibic saddex marsaabid muyaale siddeetan toddoba dhibic toddobo w w w star fm co k applicationka abka star fm soo dejiso keliya wuxuu kaaga baahan yahay dhegeystayaal internet xamdi gurey stuudiyaha labaad dhegeystayaal barnaamijka madasha ayaa maqli doontaan hadduu eebaha idmo anigana waxaan kulmi doonaa dhegeystayaal maalinta berito arrimaha gargaarka binaadinimadii qaxootiyada dhegeystayaal inta ka hore nabadgelyo shukran